mu'asasada al irshaad ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku qabatay munaasabad lagu soo xereeyey tartan qur-aan akhris ah oo loo qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barato madarasooyinka magaaladaasi munaasabada soo xiritaanka tartanka sidoo kalena abaalmarina lagu guddoonsiinayey ardayda kaalimaha hore ka galay tartanka ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland xubnaha guddiga garsoorka tartanka culamo udiin waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh cabdiqaadir maxamed guddoomiyaha guddiga garsoorka tartanka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tartanka iyo muhiimadda uu leeyahay tartankan la tartamayo muhiimad weyn buu leeyahay oo qur-aanka lagu tartamayo sidii sheekheenna iyo culimmadaba ay horay u muujiyeen maqsad weyn baana laga leeyahay wax kastana niyo markii laga leeyahay iyo taarged meel bay gaaraan meel fiican ah waxaa ilaahay mahadya ah wakhti dheer inuu soo socday siduu sheekha noo sheegay sheekheen noo sheegay haddii lala yahay oo aysan la soconin ama aysan la saaxiibsanayn niyad saalixa ah ma uusan istimraareen oo ma soo gaareen wakhtigaas intaa ma socdeen niyada ayada ah sidoo kaleeto in qur-aanka barashadiisa iyo xifdiskiisa ikhlaaskaas uu la socdo ayaa la rabaa iyo baristiisa la baraayo intaba gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland shire cabdi maxamed iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambaryo u diray ardayda ku guulaysatay tartanka annagu waxaan dhiiri gelinaynaa oon mar kasta ku baaqaynaa in meelahan oo kale waxa wax lagu bixiyo halkanaa ugu qiimo badan marka bisha ramadaan la soo gaaro ama ay soo dhowaato qofkii uun awood haya inuu ka qayb qaato barnaamijkan oo kale wax weyn bay u qabanaysaa sidoo kale maraakista wax lagu barto in wax lagu bixiyo waxaa taasi noogu filan oo maaragtay tusaalaheeda wanaagga laga helayo noogu filan masaajidkan aan dhex fadhino oo run ahaantii isku tashi iyo dadaal ay culummadu sameeyeen tartankan qur-aanka kariimka ahaa waxaan rajaynayaa inaan soo bilownay labadii kun iyo kow iyo tobankii labadii kun iyo kow iyo tobankii muddo dhowr iyo toban sano ah yaan tartankan soo wadnay ujeeddada aan u bilownayna oan tartankaa u samaynhaynay waxaan u malan cid iga ogaalsanoo maanta anagu hay ma jiraan alxamdu lilah rabbialcaalamiin kitaabka ilaahay ku noolayntiisa iyo ardaygii iyo dadkaas way iska marasta u badan oo fikraddooda iyo maskaxdooda iyo maankoogu uusan ku fillayn in waxoogaa lagu dhiirigeliyo oo loo macaaneeyo kitaabka qur-aanka ah ujeeddada aan rabnay taas ahayd qof kasta oo inaga mid ah wuxuu ku leeyahay door muhiim ah ama door muhiim ka soo qaatay wuxuu helayaa ajar weyn oo aan la soo koobi karin waana farxad iyo rajo leh waxaan rajaynayaa in tartankan uu noqdo mid dhiirigeliyo dadka oo dhan inay ku dadaalaan barashada qur-aanka si ay ugu noolaadaan nolol wanaagsan oo aaqariya adduunba anfacayo qof kasta oo inaga mid ah sanad kastoo marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa inta badan magaalooyinka dalka lagu qabtaa tartamo qur-aan akhris ah kuwaasi oo ardayda ku guulaysata la guddoonsiiyo abaalmarino qaali ah sida gawaari dahab iyo lacag